منها هنا
taxnaha bokool qaybtiisa afaraad oo ah barnaamijyo muuqaal ah oo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ugu kuurgashay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga bokool waxaa lagu soo gudbiyey magaalada garasweyne oo ka mid ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka garasweyne oo ah deegaan hoos yimaada magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool oo ku jirta gumaysiga ciidamada itoobiya ayaa waxaa ka jira horumaro ballaaran oo dhan waliba ah magaalada oo horey u ahayd meel biyo la-aan ah ayaa hadda waxaa laga hirgeliyey ceel weyn oo ay qoday wilaayada islaamiga bokool taasina waxay suuro gelisay in tubogelin lagu sameeyo guryaha magaalada cabdiraxmaan aadan xuseen oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada ayaa sheegay in amni ballaaran uu ka jiro magaaladooda markii uu allah ka dulqaaday ciidamada itoobiya deegaanka guud haddii aan ka warbiye tan anka wiin horta nabadow nabad guuda haysana alxamdulilah sanayaalkan hadda dembe ani ilaahay gaaladii noo dulqaadi amni ilaahay hejay ku kooytiya gaar ahaan shabaab mudahidiin yaa aan mahadnagaan ilaahay ku soka amni guud oo faylahalni alxamdulilah magaaladu waxay leedahay ganacsi wanaagsan dadka ayaa markii ay nabad la isku hadleyn karo heleen waxay samaysteen ganacsiyo kala duwan maasha allah kusoo dhawaada bahda alfurqaan meesha aad joogtaan ama biibatadan waxaa lagu magacaabaa alfurqaan alxamdulilah amniga aada u fiican yahay ilaahay mahadiisaa lagu haystaa barwaaqaa haysanaa ilaahay mahadiisaan haysanaa shareecada islaamka oo laisku xukumayaan haysanaa cadaaladaan haysanaa cadowga allah naga jabsho antii la soo mar haddaa looga amni fiican yahay cabitaankaan gadnaa kuwa waddankaan qasnaa waxna waan qasnaa oo fiyintooyinkan iyo waxaan kalena waan qasnaa cabitaanada iyo sanbuuska iyo waxaas marka laga hadlayo xagga waxbarashada waxay garisweyne la mid tahay deegaanadii iyo magaalooyinkii aan horay warbixinada ugu soo gudbinay halkaana waxaa ka furan madaaris lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumtiisa kuwaasoo looga talagalay carruurta iyo haweenka mustawaha waxbarasho ardayda ayaa ah mid wanaagsan waxayna hiigsanayaan horumar inay ka gaaraan barashada culumta shareecada
دستور الحياة به ننفر لجنة الخلد هيا فاشدوا dowraadka sharciga ee mararka qaar loo qabto qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale halkan lagu qabtaa waxaana warbaahinta islaamiga alfurqaan xaadirtay geed weyn oo loo waabay odayaal garacsi iyo duqowba leh oo baranaya diinta islaamka إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما قرآننا يراية تعلم